tani waa beer ku taallo magaalada abakorey ee deegaanka habaasweyn koonfurta ismaamulka wajeer ku dhowaad saddex hegtar oo dhul ah ayaa waxa ay beeralayda magaaladani ay ku sameeyeen abuur waxa ayna hadda xoogga saareen raashiinka muhiimka bulshada u ah oo ay ka mid tahay gellayda noocyadeeda kala duwan waxa ay sidoo kale bulshadani ay abuureen abuurka noocyadiisa kala duwan sida digirta qaraha iyo waxyaabo kale oo aad u badan bulshaduna ay u baahan tahay beeralaydani oo iskutashi ku samaystay beertani ayaa waxa ay xilligani wajahayaan caqabado aad u badan oo ay ka mid tahay dhanka biyaha oo aysan beeruhu biyo la-aan shaqaynin ma laha ceelbiyood ama war ama god biyo ugu jiro keliya raxmaddii rabbi ee imaatay ayay uga faa'iidaysteen inay saddex hegtar oo dhul ah gellayda noocyadeeda kala duwan ay ugu abuuraan beeralayda magaalada abakorey ayaa waxa ay xildhibaanka koonfurta ismaamulka wajeer ka codsadeen iyo sidoo kale hay-adaha gargaarka fidiya iyo dowladda countiga wajeer in laga caabiyo dhammaan waxyaabaha beeraha kabo sida in beertani ay u helaan biyo ku filan hadday ceel noqoto miseba sidoo kale war iyo abuurka beeraha daawooyinka beeraha iyo beertani oo derbi loogu deero waxa ayna cabashadooda u dhigeen sida tan bismillahi raxmaan raxiim waad mahadsan tahay aniga magacaygu waa shamxed rashiid axmed beerta magaceedana waxaa weeye waa tuur barbaar beertan dad waxaa iskuleh iskaashataha labada lokooshin abaqooreyba ka kooban abaqooreydii hore iyo sirigle labada lokooshinba ka kooban beertan waa dhul ballaadhan kolkii cadadkeeda la fiiriyo beertani markaas ilaa boqol hektar bay ka kooban tahay laakiin nasib wanaag tabartaa naga helisay ma anaa wada abuurin roobkii horena waan abuuray roobkana waan abuuray waxaana abuuray saddex hektar baan roobkan abuuray ilaahayna markaas waxaan ugu shuhrinaynaa inuu ilaahay roobkiisii uuna siiyey oon kana faa'iidaysanay laakiin caqabado badan baana haysta haddaana nahay beeralayda waxaanu abuuray shamuurey iyo geley iyo digir intaa waan abuuray qarana wax waan ka abuuray beertii marka noocaas ahayd inta hadda ilaahay noo suurtageliyay inaan abuuro oo tabartaanadu noqotay waa saddex hektar beertii marka aan abuuro aanu iskuday samayno caqabadaana haysta kow waxaa ka mida biyo la-aan roobkii hore beertaan abuuray waxba maanaa ka goosanin xoog badan baa nagaga baxay xoolo badan baa nagaga baxay kadib annagoon waxba ka faa'iidaysan beertii way qallashay biyo la-aan bayna la qallashay beertii marka haddana iyadoo ay tii hore sidaa noqotay haddana waxaan ku dhiiranay tan haddana inaan abuuro beertan tii hore waa dhaantaa sidaad ujeedid laakiin weli caqabadii way taagan tahay caqabadaha waxaa ka mid a biyo la-aan baana haysa dhulku waa bannaan xoolaha daaqahaya fays ma haysano aan xoolaha maaragtay aan beerta aanu kaga ilaashano duurjoogtii baa iska tuuran gerigiiba habeenkii iska soo gelahayo lugta marinhaya kashiitadii baa markaasi habeen walba cunaysa guraysa xoolihiibaa marka horeyna usoo marahaya gadaalla usoo marahaya dhib badan baa xagga duurjoogtii xoolahana naga haysa sidaa daraaddeed waan u baahannahay inaanu fays helo oo beertaas naga saaciideeyay xafidaadeeda biyana waan u baahannahay inaan helo beertaas aanu kaga faa'iidaysano abuur iyo daawona waan u baahannahay codsiga annaga marka kow waxaan u dirahaynaa imbiga wajeer south maxamed cadow taaniyan waxaan u dirahaynaa koontida dowladda koontida qaybaheeda kala duwan ama m c ha noqdo ama gafana ha noqdo ama wasaaradda beerta gaar ahaan waxaan aad uga sii codsanay wasaaradda beerta maaragtay koontida inay xagga beerta ay naga saacido hadday tahay xagga ceelka hadday tahay xagga maaragtay xafidaadda hadday tahay waxyaalihi kale xagga abuurka hadday tahay wax noocii loo baahnaa oo dhan beer ah hadda waxyaalaha caqabadeen aad oola kulannay waxaa ka mid ahaa beerta waxaan ku falana hataa waan weynay qalabkeeda aaladeed maana haysanin marka sidaa daraaddeed codsiga aan dirsanayno waxay tahay embiga aan u dirsanayno wasaaradda beerta koonta u dirsanayno dowladda dhexa aan u dirsanayno ems ayaga aan u dirsanayno hayadaha kala duwan ama kuwa maaragtay dawliga ha noqdeen ama kuwa kale ayagana maaragtay injooga ha noqdeen noocii dooniba ha ahaadeene cabashadaanada waxay ku koobantahay kow in biyo aan helo ceel aan helo baldoos aan helo laba inaanu helo marka fays aan beerta waa duurjoogta iyo xoolaha kaga xafidano saddex inaan qalabkii beerta lagu fayl lahaa kii lagu abuuran lahaa dawadii beerta lagu buufin lahaa abuurkii maaragta kuwa dambe hataa aan kaga faa'iidaysanay inaan helo haasaad arkaysiin waxaan rabnaa ku taamihaynaa galleydii iyo murdadii meesha aan ka soo saarno in wajeer la geeyo oo loo macnaha dadkii reer wajeerkii ay ugu baxsadaan oo loo suuq geeyo ama looba arkaba inay wax macnaha soo saar abakori laga helay midda kale waxaan rabnaa hay-adaha sida wasdha akarkaja hay-adaha ku hol leh gargaarka baniaadanka inayna soo milacsadaan ay fiiriyaan hadduu ilaa yidhahdo hadalka wuxuu iga dhan yahay waxaa noogu daran inta odayaasha ay sheegeen biyo iyo fens sababtoo waqtiba habeenkii iyo maalinkiiba soo weerarayso qoraxdaasaan taagannaha oon ka reebi la-nahay saad u jeedin biyo la-aan way haysaa oo bahasha hadda saad arkaysan waaye way gos yahaysaa bedelkii hadda mirih keeni laheed oo si fiican u dhali laheed biyo la-aan bay la gos yahaysaa marka biyahaas iyo fenskaasaa noogu horta noogu daran inta noogu daran iyo qalabkii beeraha waxaa kaloo noogu sii daran waa in naloo hagaajiyo semina oo kale tababar tababar ma haysan waan iska dadaalahayna maan rag lasoo tababari ma nihin marka waxaan u baahanahay tababar in naloo hagaajiyo oo nala baro sida macnaha ay beeraha loo- wax loogu soo saari kara caqabadaha beertan ay hayso sida hadda odayga uu sheegay ama sheekha uu sheegay waxa noogu weyn oo noogu daran hadda beerta aan abuurno waa midda hadda aan dhex taagannahay waa baasha la yidhaahdo waxaa weeye een, gorgod ama moorde geley iyo qarana wax baan ka abuurnay digirtii waa inaga ba'do biyola-aan bay u baaday caqabadaha haddana haastaan oo ugu weyn waa biyola'aan waa fees la'aan waa qalabkii ilaah waa kurinaya beeraha aan lagu falan lahaa waa ilaah waa kurinaya daawo la'aan dhulka dhul weyn buu ahaa abuur umaanan haysanin wixii tabarteenna ama maarata karaankeenna ee aan tari karnay intanaan soo gaarsiinay ilaahayna uu nagu garabgalay intanaan soo gaarsiinay hadda midda ugu weyn oo na haysata wax ugu daran waa biyo la'aan beertii hadda iyadoo inta joogto ee hadda saacadda ay taaganta waxay taagan tahay wa- waqtiga la yidhahdo heesta ama wallac waxa la yidhahdo yay taagan tahay hadda marka waxay beerta u bihaasaa biyo la'aan marka aad waxaan oga codsanaynaa in biyiga maaragtay koontiga qeybaheda kala duwan wasaaradda ee maaragtay beeraha waxaan ka codsanaynaa in aad nogala caawiyo baldoos noqoya ceel noqoya daawo noqotaya fees noqotaya in aad nogala caawiyaan aad u codsanayna xildhibaan maxamed cadow waxaan kaa codsanaynaa magaalada abaqoorey beerihii aan tabacnay waxay nooga bi'ahayaan oon iyo biyo la'aan waxaan xushmada kaa codsanaynaa in aad baldoos ama ceel aad noo qodaan kaa codsanaynaa cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta ista ismaamulka wajeer